gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug iyo wakiilka hay-ada east africa disability ayaa dhagax dhigiya dhismaha xaygiga agoonta ee gobolka mudug kaasoo loogu talagalay in lagu caawiyo caruurta agoonta ee dadka naafada ku nool magaalada gaalkacyo deegaanada hoosyimaada ee galmudug iyo puntland dhismaha hoyga ayaa ah mid muhiim u ah bulshada isagoo ka qayb qaadan doona hagaajinta xaaladaha nololeed ee caruurta agoonta iyo dadka naafada ah ee ku nool gobolkaasi mudug iyo deegaanada hoos yimaada mashruuc ayaa sidoo kale wuxuu ka turjumayaa dadaalada lagu taagarayo dadka nugul iyo hagaajinta adeegyada bulshada gobolka mudug waxaana ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha hay-adda iyo sidoo kale qaar ka mid a dadka naafada ku nool magaalada gaalkacyo gobolka mudug waxaan halkaan iskugu nimid dhagax dhigga dhulkii aan u iibinay dadka naafada ah ee gobolka mudug labada dhinac aan u iibinay oo ay iibisay hay-adda layidhaahdo east africa disability ee boorkeedu gadaasheeda uu ka muuqdo dhulkaas dhagaxdhiggiisii ayaan galabtay iskugu nimid guddoomiyaha gobolka mudug iyo tiimkii naafada dhammaantood oo labada dhinac ka kooban ayaa maantay galabtay waxay iskugu yimaadeen inay dhagax dhigaan dhulkan aan horay ugu iibinay ururka naafada gobolka mudug dhulkaasi waxaan u rabnaa haddii ilaahay idmo in dhulkaas dadka naafada ahi ay wax ku bartaan sida dugsiga farsamada gacanta school education ah oo ay wax ku bartaan oo waxbarashada ilaa dugsi sare ah
gabangabadii dhagaxdhigga xarunta agoonta iyo dadka naafada ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug cabdulqaadir cabdilli maraxan isaguna sheegay in dadka alla waxsiiya ee soomaaliyeed ay ka qayb qaataan dhismaha xarunta loogu talagal lagu caawiyo dadka naafada iyo caruurta agoonta ee ku nool magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug
afartan afartan ayuu ka kooban yahay waa dhul runtii laga dhisi karo guryo tiro badan iyo hoolal iyo maxaanku idhaahdaa qolal lagu sameeyo waxa la yidhaahdo qaybaha kala duwan waxbarashada iyo waxa la yidhaahdo jirdhiska ama maxaanku exerciska waxa lagu qaato waxaan rabaa aniga oo ku hadlahaya afka dowladda galmudug iyo shacabkeeda maayarkii oo hadda shaqo safar gaaban ku maqanna ku matalahaya dhagaxdhigan waxaan rabaa inaan xaqiijiyo caddeeyana inaan ka qaadanayna kaalinteeda haddii ilaahay idmo dhismahaas dadka baahiyaha gaarkaa qaba meeshaas loo dhisaaya haddii ilaahay idmo waxaan kaloo rabaa inaan baaq dheer u soo jeediyo dadka walaalaha ah oo sadaqada iyo khayrka jecel in ay ka qaataan qaybtooda qayb libaax inay ka qaataan dhismahaas loo dhisaaya dadka baahiyaha gaarkaa qaba maxaanku idhaahdaa gurigaas gurigaas oo ka kooban qaybo kala duwan oo runtii maxaanku idhaahdaa anfacahaya qofkaas ee dadkaas baahiyaha gaarkaa qaba waxaan leeyahay walaalayaal waa sadaqo jaariye ah waxay aad gashataan gurigaas iyo waxay aad hormarsataanbaa adduun iyo aakhiraba idin anfacaysa haddii ilaahay idmo naftiinna ka qaada naftiinna la siiya weeye waxaad hormarsataan baad leedihiin waxay halkaas aad geeshataan waa wax aad bayd ilaahay gashateen ay la mid tahay masaajid wax gashateen bay la mid tahay sababta waxa weeye dad aan waxba qabsan karin tabar aan lahayn ilaahayna nagu fiirsanahayo ilaahay nooma awoodi weyn mana u awoodi weyn waxa aan qabno iyo caafimaadka aan qabno uma awoodi weyn ee annagu nagu koontaroolahaya naguna daalacanhaya sidii aan yeello si ilmahayaga iyo lafahayaga ay maxaanku idhaahdaa ilaahay ugu dhowro walaalayaalo maalgashada meeshaas haddii ilaahay idmo waa meel annaga kan gobol ahaan amnigeeda iyo maxaanku idhaahdaa maxaanku idhaahdaa aan ballan qaadayno haddii ilaahay idmo waxaa la filayaa in mashruucan uu caawin doono caruurta agoonta ee dadka naafada ku nool gobolka mudug ee deegaanada hoos timaada taasoo ka tirsan galmudug ee puntland iyadoo la siin doono fursado nololeed oo wanaagsan oo ay kula jaanqaadaan bulshada inteeda kale